degmada daarasalaam ee magaalada muqdisho ayaa laga dhagax dhigay dhismaha toddoba wado oo interloog ah oo laga hirgelin doono waaxda kowda luuliya ee degmadaasi munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan gudoomiyaha degmada daarusalaam maxamed cabdiraxmaan maxamuud ururka bulshada iyo marti sharaf kala duwan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan ayaa ka waramaya dhagaxdhigan isagoo sheegin degmada daarusalaam ay ku tillaabsatay horumar muuqdo ilaah baa mahad iskan iskuwan keena maanta kunankan qiimaha badan ee ah dhagaxdhigga laba iyo toban jiid oo interlog ah runtii xaafaddan dabaqiinka ee ka tirsan degmada daarusalaam waa xaafaddii aan ku soo barbaaray farxad gaara ay tahayna maanta aan imid oo aan arkayo horumarka ka socdo waxaan rajeynaya insha allah inay degmooyinka gobolka banaadir oo dhan ay noqdaan sidaan oo kale waxaan u mahadcelinayaa arrinkani isku tashigan waxaan kaloo halkan uga caddeynaya insha allah bin alkariim shacabka reer muqdisho in guddoomiyaha gobolka banaadir mudane xasan maxamed xuseen mungaab iyo howlwadeennadiisa iyo ku-xignadiisa ay ka go'an tahay inay amniga iyo nadaafadda iyo dibudhiska jidadka ee ahmiyad gaar iska saareen annagana taasaan ku holanahay gudoomiyaha degmada daarusalaam maxamed cabdiraxmaan maxamuud ayaa u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir meeshaan maanta waxaan iskugu nimaadnay dhagax dhig oo ay dhagax dhigayso shirkadda la yidhahdo shaaciye construction waxaa loogu talagalay interlog xaafadda in la dhigo oo ilaa ugu yaraan laba iyo toban waddo in la dhigo ayaan maaragtay aan qorsheynaya hadduu aan la yidhaahdo marka waxaan codsanayna marka gudoomiyaha howlaha guud maadaama uu noo dhagax dhigay waxaan rabnaa marka shaqadaas inaan qabanno maadaama ay bilaawatay horumarka magaalada muqdisho xaafada xaafadan loogu tartamayo maanta in maaragtay xaafadu bas bilicdeeda iyo quruxdeeda sida u taalo maaragtay loogu dareemayo ilbaxnimadeeda marka waxaan leenahay xaafadda meeshaan waa dabaqeena la yidhahda waa waaxda kooda luuliyo aad iyo aad waxaan ugu farxsannahay maanta booqashada nagu soo booqdeen madaxda sare ee gobolka banaadir waxaan leenahay gudoomiye soo dhawaaw wadooyinkan ayaa kaalin ka qaadan doona horumarka isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo bilicda magaalada muqdisho